بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا xalay dee waxaan ku jirnay baabkii baan xadiidkiisii ugu horreeyeyba ku joogsanay waan dir cashirata kal aqrabiin marka axaadiistii baabkaas ba inoo socotay oo kollay mid un baaban ka soo aragnay marka wuxuu yihi imaamku raximah اllahu tacaala xadaثna mحamed bn cabdالlahi bni numayri qaala xadaثna wakiicu wayunus bnu bukayri qال xdثna هiشhاm بن curwة عan أbيه عan caiشhaةa qاaلت أnha qاaلت bal xadiidka sanadkiisa kolley nin baa ku jira un waana ninka wakiic ay wada socdaan anaa keligii xadiidka ma warinayo imaamkii weynaaya wakiic buu xadiidkan riwaayadiisa la wadaagsado waatay kaba cabiraan maqruun waa la xidhiidhsan yahay yunus ibn bukayr marka la eego yunus ibnu bukayrna waa dadkii atbaacu taabiciintii u dambeeyey kolley ibnu maciin iyo qolooyin kale oo a'imadii ka midi waxay yidhaahaan waa nin hiqa ah ama way tawhiiqiyaan nasaa-i oo kale isagu uu daciifiyaa kitaabkeennana halkan buu ku sugan yahay meel kale kuma sugna meeshanna waa mutaabaca uun macnaa xadiid uu toos uga wariyay muslim ma jirto isaga keligii wakiico imaamkaasa ayuu xadiidkii la wadaagsaday oo waa maqruun maanta meel kalena kumaba lahaa kitaabkeenna halkaasunbuu ku leeyahay marka waxay yidhaaheen labadooda markaa qaalat caaisha waxay tidhi inta kale waa dadka aynin badan soo araragneen lamaa nazalat markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiina ay soo degtay ayuu qaama rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay baa kacay oo istaagay xadiidkii hore abu hurayrana dee markii ay soo degtay rasuulkii ilaahay inuu quraysh u yeedhay soo urureenoo facama wakhasaynu xalay soo aragnay maantana caaisha warinaysa kollay caaisho iyo abu hurayre iyo ibnu cabaas oo isna warin doona iyo qolooyinkaasna de waxaan kuba tirinaya maraasiishii saxaabada inay tahay waaqacadan umay wada joogin caaishana hadday jirtayna aadbay iyadna waktigaa u yarayd waxay tidhi wan markay soo degto rasuulkii ilaahay baa istaagay calaa safa safa korkeedii isku taagay oo halkan dee waxa weeyaan sacyigaba lagaba bilaabo taas buu dusha ugaba baxay oo isdul taagay faqaala wuxuu yidhi dee xadiidkii abu hurayrana waa inooga dheeraa iyahka ibnu cabaas iyo waxa weeyaan oo ah inuu dee quraysh si guudba ugu yeedhay haddana reerreer ugu yeedhay haddana uu sii dhaadhacay oo uu bal matalan ashkhaas gaara uu magacaabay oo wuxuu yihi rasuulkii ilaahay yaa faadimatu binta muxammadin faadima bintu muxamadey yaa safiyatu binta cabdilmualibi safiya ina cabdimudalibe ya bani cabdilmualibi ilma cabdimualibow waa reer cabdimualibow laa amliku ma hananayo lakum idinka min allahi ilaahay xaggii shay-an wa waxaan jaanibkaa idinka tarayo oo haddaydaan idinku wixii a ku badbaadayseen aydaan la iman haddaydaan iimaan laba iman anigu ilaahay subxaanahu watacaala cadaabkiisa idinkama daafici karayo xaggaa waxaan idinka hananayo oon idinka daafaci karayaa ma jirto saluunii iweydiista min maali xoolahayga maa shitum oo wixii aan leeyahay wixii aad doontaan dee waan dika siina oo waxaan karayo laakiin jaan ilaahay xaggii idinku haddaydaan naftiina rabbi kaba iibsan aydaan ka badbaadin naar iman aydaan laba iman waxa weeyaan iyo dee camalkii saalixa ahaa anigu xagga ilaahay waxba qaraabanimadeydani idinma tarayso oo idinkama badbaadinayso kolle xadiidka xalayna waan soo aragnay waanu inoo socon doonaan arrin yaroo xaggan ku tacalluqsan dee waa naxwo ahaan iyo ciraab ahaan baa halkan imaam nawowi wax kale kumuu qaban oo aada buu sharax u koobkooban yahay ee masale naxwo ayuunbuu qabtay uu leeyahy waa arrin la garanaye laakiin oo macruufe se dee haddana dhibi kuma sugna in ninkii aan taa xifdisnaneyn lagu baraaruujiyo wuxun buu sheegay wax faa'iide xadiidka toos ugu tacalluqsanna rasuulka ilaahay faadimo iyo safiye iyo wuxuu gaar ugu magacaabay waa aad bay ugu dhow yihin oo dadkuu ugu dhowaa faadima waa inantiisiiba haddii aanu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh faadimo aanu waxba uhananeyn cid ka shaysana qaraabanimo un waxba uguma hananayo kol haddaan iyagu sababtii aanay laba iman weeye masalada naxwadu imaam nawowi halkan sheegaya waxa weeye dee ay tahayna isaga wuxuu leeya wax daahira lakin ninkii dee yaqaanun bay daahir u tahay imaka halkan yaa xarfu nidaa taala ya faadima ya safiya waa labadoodaas bal markaas labadoodana faadima binta muxamedin iyo binta cabdilmuطalib ayaa kaba dambaysa marka wuxuu leeya iyada ka dambe de waa mudaafu ilayhi mudaafu ilayhina markuu xarfu nida u kaba horeeyo ama taas oo kale waa la nasbiyaayo binta muxamedin iyo binta cabdimuطalib nasmo mooye si kale naxw ahaan kuma banaanaanayso laakiin ta hore oo ismi calama ah oo dee ay ahayd markaa ya faadimatu ayaa wuxuu leeyahy laba wej baa xaaladan maanta kuma banaan in ya faadimatu iyo ya safiyatu la yidhaaho iyo iyo ya faadimata iyo ya safiyata la yidhaaho haddii aanay bintadani ka dambeyn binta cabd muxamedin iyo binta cabdilmuطalib oo kale si kale kumay banaanaateenna ya faadimatu ya safiyatun baa la odhan la ee laakiin arrintan ayaa waxay keenaysaa laba wej oo in la yidhaaho iyo la israaciyo ya faadimata binta muxamedin iyo ya faadimatu bintu binta muxamedin iyada bintu muxamedin ma noqonayso taasi weliba nasbadaa sii fasaaxo badan buu leeyahay kollay shuruudii dee meesha dhowr shardi bay u shardiyayeenna way buuxdaay oo kale ee bal taas buu sheekhu halkan sharaxa idinkuba sugan waana arrintu idinku baraarujinaya ma inagu baraarujinayo oo macnaa xaaladu markay san oo kala tahay ismi calami meeshu yimaado oo dee markaa munaado ahaa ay ka dambayso san oo kale ibni ama binti oo kale ay ka dambayso iyadna ay calam kale usii idaafaysan tahay marka caynkaasa ka isaga waa la nasbiya kan horena labada wajba way ku banaantay nasbadana fasaaxo badan saluni min mali ma shitum xadiidku riwaayaad kaleu leeyahina waa kuwan walow xadiidkii caaisha aanu ahayna kii abu hurayre uu yahay oo mar horena aan mid kasoo aragnay وxdثnي xrmlة بن yaحyى qال أخبrna بن وهب qال أخbarnي يuنس عن بن شhهاaب yuنس waa yuنس بن يزيد الأyli ninkii inagu badnaa weeye أصxaabtii iبن شhهاaب ahaa ama raggoodii waaweynaa qاala wuxu uhi iبن شhهاaب أخbarnي بن المصyب وأbو سلمة بن عaبدالرحمن labada taaبعي isna waa taaبعي ayaa ii waramay waana فqahadii mdينة ee aad u qiimaha badnayd labadooduba de waxa weeyaan taas labadoodaas baa ii waramay oo waxay iigu warameen ana abaa hurayrata qaala abaa hurayra inuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa yihi xiina unzila calayhi markii lagu soo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiin yaa macshara quraysh intuu meel sare u baxay buu u dhawaaqay uu yihi yaa macshara qurayshin qurayshay ishtaruu iibsada anfusakum nafihina min allahi ilaahay ka iibsada oo iimaan la yimaada saasaa dee ilaahay aad nafihiini naara kaga badbaadinaysaan laa ugnii ma daafacayo cankum xaggiina ma tarayo min allahi ilaahay xaggii min cadaab illaahi shay-an wax alla waxaan idinka tarayo oon qaraabanimadaydaa idinku taraya haddaydaan idinku la iman dee asbaabta aad ku badbaadaysaan ee naar aad kaga badbaadaysaan ma jirto haddana waa sii dhaadhacay oo yaa bani cabdilmuطalibi laa ugniya cankum min allahi shay-an wuxuu yihi haddana yaa cabaas bna cabdilmuطalib waa xaaladii makaanhaynay oo kale labadii wejba yaa cabaas bna cabdilmuطalib ama yaa cabaas bna cabdilmuطalib laa ugniya canka min allahi shay-an waana adeerkii weeye ilahay xaggiisa waxba kaagama tarayo qaraabanimadaydu haddii aanad adigu la iman sababtaas iimaanka iyo waxaad ku badbaadaysay qaraabanimadaydaasuun kuma badbaadaysid yaa safiyatu camata rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ciddadii ahayday halkan intii hore way ka dunaanaysaa yaa safiyatu wejkaas mooyaane walow xaafid ay kaba dhacday hadal halkan markuu qabanayay kitaabka in labada wejba ay ku banaantahy laga yaaba ishtibah yarun inuu dhacay ya safiyatu imaka shuruuddii halkaa hore labada waj ay ugu banaanaayeen waliba nasbadu ay fiicnayd meeshii ma buuxdo oo waxaan idhi waa ismu calama inay ibni ama binti ka dambayso kaasna calam kale usii idaafaysan yahay ee laakiin maanta mudaaf iyo mudaaf ilahi kalunbaa kaba dambeeya calam imaka kama dambayso waxa weeyaan oo bintiya ibnidii oo markaa iyada tan sidii hore ay ahaan jirtay oo ah indee wixii lagu rafcin jiray lagu bineeyo dama ahaan ayaa waxa weeyaan un imanayso ya safiyatu mooye ya safiyata imaka wajkaa hore ma imanaya halkan ya safiyatu camata rasuuli llaahi salى اllahu alayh wasalam laa ugniya canki min allahi shay-a ya faadimata ama ya faadimatu faadimatana afsaxa ya faadimata binta rasuuli llaahi salini iweydiiso bima shiti wixii aada doonto iweydiiso oo wixii aan hayee kale en anigu leeyahay milkiyayo waan ku siina iweydiiso laakiin laa ugni canki min allahi shay-a taas buu yidhi axaadiisna waynoo inoo socotaaye laakiin bal halkana iyaduna waa shay kuba tacalluqsan un luqa ahaan dee kitaabkuna kolley wixii faa'iidee dee taasna kolley waan isku baraarujinaynaani eeg markii hore waxaan soo aragnay riwaayada hore caaisha salunii min maali maa shi'tum ficilku mafcuulkiisii toos buu u qaatay xarfu jar kuma jirin salunii maa shi'tum imika halkana maxaa dhacay salini bima shi'ta ba baa meeshii gashay oo imika ba buu ku gudbay baan leenahay ugu tallaabay wixii uu ku tacalluqaya taa horena dee waxa weeyaan ma ahayn marka waxaana weeye siuu saaxib alqaamuus kitaabkiisan uu kuba yidhaaho oo kale imika ficilkan sa'ala waxa weeye yatacaddaa binafsi oo waxaaba la odhanayaa sa'alahu kada waxaa kaluu ku gudbaa can waa ku gudbaa sa'alahu can kada ba'na uu ku gudbaa sa'alahu bikada intuba waa siu saaxib alqaamuus yidhaaho waa isla macno ujeedadu inaan nidhaha sa'ala ay ba xarfu jar ee kaba dambayso say maka halkan inoo taala in cani ay ka dambayso iyo inuu toos ba u qaato mafcuulkiisii oo sa'alahu kada iyo sa'alahu can kada iyo sa'alahu bikada waa cibaaradiisii bimacna wey waa isla wada macno ujeedadu intuba marka waxaan leehay labada xaalaba waa laba xaaloo luqa ahaan inoo jaa-isa laa ugni canki min allahi shaya وxadثnي cمr بن الناqd أxaadiث waa أxaadiثe isla macno markaa waan iska wadaynaa qaلa xadثna معaaوiyaة بن cمri qaلa xadثna زائdة qaلa xadثna عبdاللahi بن dكوانa عبdاللahi بن dكوانa عن الأعرج عن أbي هريرةa عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو hda mعnaa نحو hada muxuu u wadaa xadiidkan iminkaan ka soo baxnay saciid ibn اlmusayib iyo abu salamata abu hurayre kaba wariyey maantana acraj baa jooga halkan oo bal waxa weeye markaa warinayo wuxuu leeyahay naxw hada waa naxw xadiidi saciid wa abi salama can abi hurayra wey xadiidkii abi saciid iyo ka abi hura abu salama ee saciid iyo abu salama xadiidkoodii abu hurayre kaba warinayeen mid laba mida ayaa dariiqan kalena bal imika halkan laynoogu wariyey kolley mucaawiyat bnu camrina waa nin imakaan filayaa inay horey inoogu horeyso waa nin dadkii atbaacu taabiciintii iyagu ahaa kuwoodii ugu yaryaraa atbaacu taabiciinta waa taabiciinta kuwii lasii kulmay atbaacu taabiciintii buu kaga mid yahay bukhaari oo kale waa sida la-aan waa kaga wariyaa wuu la kulmo waa soo gaadhay kol kollo waa siduu kaga wariyaa laakiin qolooyinka kale muslim kaba mid yahay waa rijaaluljamaaca iyagu waa siday kaga wariyaan oo imika halkan camru ninaqid baa udhexeeya bukhaari laakiin waa la soo gaadhay waa la kulmay si axaadiida uu kitaabkiisa kaga wariyo kuwa uu toos ugaba wariyay iyo kuwa ay cidi udhexaysa sida musnadi iyo ayaabaa jiro waa nin hiqo ibnulkirmani loo yaqaano atbaacu taabiciinta bal haddaan taas sii wado cabdullahi ibnu dakwan baa halkan inoogu sugan laqab buu leeyahy magaciisa uu kaga mashhuursan yahay laqabkaa cid xusuusani ma jirtaa oo uu leeyahay aad waa nin raggii gaadhay rutbo laguma magacaabo amiir lmuminiin xagga xadiiska oo kale macaalimo faqiha weeye nacam abuzinaad a sax abuzinaad waayo kolley asaniidan sanadka abuzinaad can ilacraj can abi hurayrana waa asaniidda abu hurayre kuwooda ugu heer sarreeyaba ugu marka laega asaxulasaniid asaniidda lagu sifeeya abuzinaad weeye acrajkuna waa cabduraxmaan ibnu hormus xadaثna abu kamilin الjaxdariyu fudayl بn xusein baa la yidhaha horaynu soo maray qala xadaثna yaزيid بn zurayci qala xadaثna الtaymiyu can abi cثmaana عن قبيصة بن المخ... قبيصة بن المخارق وزهير بن ع... وزهير بن عمرو قال لما نزلت xadiiu kale haday isla wada baab tahay macnuhu de waan iska yar soconna haddaa doono jaanibka sanadkan u yar baydhaya waxa ii taala imakana xadathana taymiyo can abi cusmaana labadaba marar baan soo aragnay in ataymina nisbu imika halkan inoogu yeela kolley magaciisuna e waa nin aada u mashhuura nisbadana reerka waa la degaya kama buu dhalan abu cusmaanna isaga kunyadiisa buu mashhuur ku yahay lakiin nisba ahaana waynu kuma soo aragnay magaciisana cid caawa ataymi inoo sheegi kartaa ma jiraan taymi waa kuma magaciisaan doonayo ataymi cid xusuusani ma jirtaa waanan soo aragnay waana imaam weeye imaam waliba caabid iyo caalim ahaa inankiisa iyo isagaba caawa inankiisna uu soo noqon doonaa hadii ala idha lama xusuustaan filaya kollay de loo baraarugo weeye ataymi sulayman ha de imaka sulayman aa la garay sulayman ibnu darkhan weeyo nin taabiciintii kaa mida sulayman ibnu darkhan iyo tayme abu cuhmaanna in nisbada ubal magaciisa waxa dhici karta in hore loo nisbadiisa ayaa xusuusan ilaa waxaan soo haynay waa nin mukhadramana waktigii rasuulka waa soo gaadhay oo nin weyn bu aha waktigii rasuulka markii dambena aad bu u cumriyey ya abu cثman الnahdi ayaan kusoo aragnay cabdالرaحman ibn mal bal aan iska dhaafo lakiin caawa laba nin baa sanadka akhirkiisa ah qabisaة بن الmkhariq iyo زuhayr بn carmin hore umaynaan soo arag asal ahaan kolleyna de waxa weeyaan زuhayrna imika un baaba u dambeyn doonta oo mar damboon arki doonaa maba jirto qubaysna qubaysaة بن الmkhariqna xadiid kale inoo dambeeya oo kolley kitaabu zakat iyo meelaha kuba iman doona haddii ilaahay ina gaadhsiiya la yidhaaho waxa weeyaan horta qabisat ibn bukhari waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka kaba mid ah xadiidkan waa warinaya waxaa kaloo warinaya waa ninkii rasuulka ilaahay intuu u yimi isagoo xamaalo iyo dad malaa ishaysay dee diyooyin iyo waxyaalo soo qaaday oo isagu dusha usoo ritay rasuulku uu ku lahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in almasalata laa taxilu ila liaxadi halaatatin su-aashu saddex nin un mooyaane cid kale su-aal iyo baryo uma banaano xadiidka ninkii war xadiidka u dambeeyaana waa kaasba wey meel kale ma jiraan waa xadiidkan iyo kaasaa dambeyn doona kitaabka ama zuhayr ibnu camrin kan laba socda in xadiid kale uu leeyahy waa saxaabigaas in asxaabtii rasuulka kaba mida walow barhkood ay yidhahaan mala dee iyadoo halkan samaacna caddayni aanay jirin si waxay ka yar joogsadeen saxaabinimadiisa bal adi waa taasoo waa saxaabi xadiidkan keliya un buu leeyahay muslim waa inoogu suganya malaha sunantan caadiga nasaa-ina hayno kuma sugnay kitaab waa la madbacaysay isagna sunan alkubra kaas oo nasaa-ina waxbu mid kan unbu ku leeyahay bal waxaan leenahay xadiidkan un baa gu leeyahay waana saxaabigaas wax kale malaha kitaabkeenana kan uu la wada socdo qabiisa qabiisana mid un baa u dambeeya waana laba saxaabi qaala waxay dhahaan labadoodaasi lamaa nazalat lamaa nazalat markay soo degtay wa andir cashiirataka alaqrabiin walaag dad badan ba axaadiisi inoo warinayo aan filayo intuba wada maraasiishii saxaabada inay tahay qaala wuxuu yihi halkan dee kollay saasaa idinkana idin taala in laba ninna way inoo horeeyeen oo laba saxaabi aan idhi qabiisat bnu lmukhaariq iyo zuhayr bnu camrin markii horeba qaalaa baa dhacday imikana qaalaadii hore hadalkii baa yar dheeraaday oo dib loo soo celiyey ee imika waxa weeyaan un imika qaalada halkani waa labadoodii baa loo wada jeedaayo macnaheedu suna weliba halkan kuba qabanayo qaalaa weeye markay dee qabiise iyo zuhayr baa labadoodu yidhi lakin kol hadday iswaafaqsan yihin wax keliya ay wada warinayaan waxay ku kala duwan yihiin aanay jirin ayaa ruux keliya oo kale lagaba dhigayo markaasaa damiirkii laba ifraadiyey xagga kalena lafdigu hadalka yar dheeraaday unbaa soo celina waa qaalaadii hor unbaa dib imaka qaalahaba noqotee loo soo celiyaye waa wax dee bal matalan haddii aan hadalku dheeraan lagaba maarmi karaa qur-aankana marka saas oo kale hadal uu yar dheeraado ta'kiid ahaan wax waa loo soo celiya meelo kala duwan bay dhacdaa horena waynu uga soo aragnay wax laba mid ah bal waxay yidhaaheen labadoodu indalaqa nabiy llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa tegey wuxuu u kacay ilaa radmatin min jabalin waa adigu dhagxaan isa saar saaran oo dee taasoo ayuu u tegey radmadu in malaa de waxa weeyaan waaxidu radmi ama ridaam oo kale waxay leeyihin waa dhagxaantan aan dee marka hore dhagxaan aan dhulba jirin aad moodo in laisku dul raseeyey unoo laisku dhigdhigay unoo saas u daadsan taas baa radmo lagu magacaaba ama dhagxaanta adigu isa saaran oo kale xataa dee buyuuda oo kale aqaladooda marka kacbada waxaa kuba yimid markii hore saxaarada ay kuba dhisnayd kaanat radma macnaa dhagxaan la isa saaray un bay ahayd oo saa laisu duldulhigay unoo saa laguba dhisay haddaba meel adigu taag ahayd oo dhagxaan lahayd oo dhagxaan suudataala ama sukur waaweyn ayuu rasuulka ilaahay u baxay oo dusha ugaba baxay facala wuu wuxuu ka kor noqday ama uu fuulay sacida aclaaha waa tii ugu sarreysay dhagxaanta xajaran xagga dhagax ahaan oo dhagixii ugu sarreeyay dhagxaanta aada moodo in meelun lagu daadiyo saa laysu duldhigay ayuu fuulay oo u baxay uma naadaa uu dhawaaqay oo wuxuu uhi yaa bani cabdi manaafaah ayuu udhawa ayuu yihi rasuulka ilaahay yaa bani cabdi manaafaah macnaa reer cabdi manaaf buu u yeedhayaa halkana oo waxyaalaha dee cidda nuxaata ama kutubta naxwada ay nudbada yidhaahaan weeye nudbada ay kaba cabiraan macnaa waa nooc munaadaha kaba mida nidaha kaba mida ee wuxuu kaga yar duwan yahay dhawaaqii imaka yaa cabdimanaaf oo kale ama bani cabdimanaaf iyo yaa bani cabdimanaafah ay ku yar kala duwan yihin ama matalan waxaan nudbadu waa munaado uun ee waxa ay tahay isagaa waxaan sa looguma dhawaaqaya ama cid loo naxayo mutafajacan caleyh ama wax laga damaqsanayo lagaba xanuunsanayaba usluubkan looguma dhawaaqayo waa ka ay nudbada yidhahan de abaabta naxwadana baab kaba mida weeye lakin waa baabka munaadaha ayuunbu kaba mid yahay oo imaka bal matalan marka uu mutafajac wax dee isagii loo naxayo dhib haysata ama taas oo kale sa dee maqoladii mashhuurka ahayd maalintii marka xanfile xadiid meed marka qudus oo kale waa islaamaah waa islaamaah oo kale waa dee imaka islaamkii iyo cidhiirigii uu kuga jiray iyo wixii laguba hayo waa naxdin looba naxaya isagii taas bay noqon kol kolna waxay noqotaa shay laga damaqsanayo waa la arkaa inay kitaabkaba inooguma timaado waayo xadiidka saxiixa inooguma timi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayhi bal bal ana waa raasaah lamadaxay oo markaa waa isagana meeshii ku xanuuneysay ee ay dhibi ka haysatay waa ayaa markaa taasi kaga duwaya ima ama waa mutafajac min mutafajac caleyh ama mutawajac minhu wax lagaba dabaqsanayo haddaba xaaladiisu markay taa tahay oo kale ayaa akhirkiisa waxa xidho xidhiidhay oo aliftan kuba sugan oo alifta nudbe ay yidhaahaan ayaa imaka ee imaka eeg waa islaamaah aliftani waa aliftan laamkii raa miimkii raacday waa alifta alifu nudba la yidhaha dabadeedna marka hadalka lagu joogsanayo in hadal la xidhiidhinayo ahayn ayaa hada ha usagti la idhaaho waa hada iyadu waqfiga daraadii uba timi ayaa meesha timaada oo imaka tan weeye ywaa dee rasuulka ilaahayna iyagu siay kuba jireen iyo waxaanay kuba halaagsamayaan iimaankan uu laba yimi iyo islaamkani inaanay aqbalin oo dee markaa iyagina halaag baa meesha muxaqaqay kuba dhacayaan haddaanay martaas rasuulka ilaahay waa u naxaya iyagii ayuu yihi waa ya bani cabdi manaafa markaasaa rasuulku muxuu yihi inii anigu nadiirun ku digayaan ahay waan idin digayaa inamaa maali aniga masalkay iyo wamahalukum idinka masalkiinu waa saan kaba dhiganahay ka mahali rajuli nin oo kale weeye ra'aa arkay alcaduwa cadowgii oo xaggii qoomkiisii iyo tolkii kusoo jeeda fandalaqa markaa tegay yarba-u ahlahu xaal uu ilaalinayo xafidayo kor joogana uba yahay ehelkiisii taas weeye oo yarba-u ahlahu bimacnaa yaxfadhum wayatadalacu lahum asalka hore dee rabi-a waxaa la yidhaha shaksiga naftiise cidda bal matalan marka cadow lagaba boqanayo kale la diro si uu ilaalo iyaga ugu noqdo ama kor joogo inta badan meel saaro ama geed ha fuulo ama meel sare bal cadowgii eegaya in waxun kaba muuqdaan iyo wax dee cabsila ay muuqato kaas bay rabiica yidhaahaan ama rabiicatulqowm ay yidhaahaan macnaa waa imaka halkan qowmkiisii ilaalinaya iyaga saas oo kale ilaalaba uba ah xaaladiisi oo dee cadowgiina arkayo fakhashiya markaa ka cabsaday isagu markii horeba xaaladiisaa taa ahayd rabiicu u ahaa waa bal markaasuu iyagii wuxuu ka baqday cadowgii markuu arkay an yasbiquuhu inay qowmkiisii ugaba dheereeyaan oo cadowgii intaanu isagii gaadhin aanu u digin gaadhaba fajacala markaa gudagalay yahtifu inuu qaylinayo macnaa yasiixu oo uu leeyahay yaa sabaaxa yaa sabaaxa iyadna waa nudbadii imaka aan sheegaynay ayay yaa sabaaxa ay tahay de waana kelimo iyagu ay la iman jireen markaa khaasatan san oo kale ama dee ama cod lagaba baqanayo ama wax dee adigu dhiilale dadkii loo sheegayo oo kale laga ba markaa dee laba farayo iyagii oo loo digayay kaba cabiri jireen inta badan weerarada dee subaxda hore dhici jiray oo tibay dee tataa kaba cabirayeen yaa sabaaxa kaba cabirayeen oo had iyo goor oo xataa maalintaa dee weerarka oo kale iyowma sabaax baabay kaba cabiri jireen iyaga toodaas waxaaba dee kitaabkay kusugantay qaswat lqarad de waa meel dambe kitaabka ama dhexhiisa oo kale salamat bn lakac isagoo wakti hore malaa xaggii qaabo uma socdo habeenka gelinkiisii damba malaa aadaanka hore iyo waktiyadiisa ama horteedba inuu markaa la kulmay oo nin gulaam ahaa oo uu ku yidhi ba cabdiraxmaan cof baa lahaaye halihii rasuulka ama irmaankii rasuulka waa la qaaday oo yaa qaaday oo reerahaas fasaariya baa qaaday taas eetuu markaa intuu dhawaaq dheerna uu ahaa xadiidkaygu imaam yaa sabaaxaha reer madiinana way hordeen markii dhawaaqii la maqlay ama rasuulkii ha noqotay ama dadkii waa la wada kacay markiiba halkii dhawaaqii de adwana aa ay qarad laba baxday ama kaswatu qarad liqarad bal markaa yaa sabaaxa waa taas arrinkuna waa nudbada haddaba nin saas qoomkiisi si ugu digo dhawaaqa markay maqlaan dee way digtoonaanayaan oo bal masalan cadowgoodii bay kaba digtoonaanayaan haddaba saa idhaan ahay oo dee cadow naar baan idinka digaya way say noo soo socotaba وxdثna محamed بن عبd الله عlى qال xadثna المctamir wa mctamir بن سlayman بن drkان الtaymi ninkii makataymi an abihi abihi buu kaba warinaya mctamir qala xadثna abu cثmaana abu cثmaanna waa ta aan soo maray عan زuhayr بn carmi وqabiصة بni mkhariqi waa labadoodii maka can النabiy slى الlahu عalيه وsلم بنaحوi maعnaa xadiidkan mctamir aabihii uu kaba wariyey markii hore mctamir aabihii waxaa ka warinaya يزيد بن زureyc xadaثna يزيd qala xadaثna taymiy ba yidhi imankaa muctamir ba halkii ku jira soo maa daba xadiidkan maanta muctamir aabihii ka warinaya wuxuu la mid yahay uun xadiidkii يزيد بن زureyc uu taymi ama sulayman u taymi kaba wariyey waa kii oobu xaggii ee macnaa la wadaagsaday وxadثna abو qrayb mحamed بن العلاي qال xadثna abو اسامة عن الأعمش عن cمر بن mرة عن سعيid بن جuبير عن بن عabاس qال أنه qال لma نزلت hذه الآية وأndir cashيiرaتka الأqربين waa iبن cabاs xadيidkii maanta saddex صحaabi oo kale ama afarna way inoo horeeyeen lakiin laba ay isku xadiiث ahaayeen ورهdka minhm المkلصين xadiidka inoolaba socota waxaana ظاahira cibaaradani bal inay dee qur'aan ahaan usoo degtee laakiin tilaawadeeda la nasakhay taas oo kaleo dee imaka musxafka inooguma qorna tilaawo ahaanteedii waa la nasakhay laakiin imaka waa inay taasi soo degtay oo kale waxaana uu sharaxan aan hayo waa imaam nawowi raximah llahu tacaala uu leeyahay walam taqac hadihi ziyaadaة fi riwaayaati الbukhaariyi bukhaari riwaayaatkiisa iyada warahdaka minhm اlmkhlasiin bay dhacina lakiin xafid bnu xajar taas waa ku bushiyaa hadalkan imaam nawowi oo wuxuu idhaahaa bukhaari meelo kala duwanha kusoo arooriyo eh iyadna suuratu tabat tafsiirkeeda marka maha mabcas nawowiyo taasoo kale tafsiirka suuratu tabat bukhaarina way dhacday waa hadalkan nawowi baa saase lakiin xafid baa taas iyo isagana kitaabkiisa ay kuwa taala isagoo tacaaqub nawowi ahaan oo ku yar bushinaya ama ictiraad ayuu kharaja rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi baa baxay xataa sacida safa ilaa uu safa fuulay fahatafa uu dhawaaqay oo muxuu yihi yaa sabaaxaah ayuu ku dhawaaqay de kol haddii qayladaa la maqlana waa qaylo dhiilo uun iyo dee xambaarsan iyado cadow iyo markaa weerar iyo waxyaalo oo markaa dadkii faqaalu waxay yidhaaheen man haadaa waa iyo kan aladi kaasoo yahtifu qaylinaya waa kuma qaalu waxay yidhaheen muxamedun muxamed weeye faاجtamacuu ilayhi way soo urureen waa la isugu yimi iyagoo eegaya bal waxaan ugu yeedhay faqaala wuxuu yihi ya bani fulanin ya bani fulanin ya bani fulanin xadiidkii shalay aynu xalay ku joogsanayna waxaynu kusoo aragnay ya bani kacb bni luayin ya bani murata bni kacbin markaa ya bani cabdi shamsin waa ti aynu xalay kuba soo aragnay waaqacadu waaqaco keliya ka wada waramayaan bal reerihii quraysheed ayuu magacaabay facama wakhasasan xalay baa soo maray kol si guud buuri ya macshara quraish haddana waa sii khaas yeelo buduntoodiibuu u dhaadhacay oo waxaan uu yihi ya bani cabdi manaafin ya bani cabdilmuطalibi faاجtamacuu ilayhi reer reer markuu ugu yeedhaa kii aan imana cid soo dirsaday oo waa laysugu soo ururay faqaala wuxuu yihi ara'aytakum bal waxay iga warantaan low akhbartukum haddaan idin waramo maanta oon idinku waramo ana khayla fardo waa ciidan weeye farda wata ayaa takhruju baxaysa oo bisafxi hada jawali buurtan aan korkiisa ku taagnahay waxa weeyaan xaggiisa dee dhaadhiciisa iyo xaggiisa hooseiyo halkaa dee fardo ayaa meeshan idinkaba qarinayaan oo soo baxaya akuntum ma ahaan laydeen musadiqiya kuwa aniga iga rumaysta oo haddaad ididhaha cadow baa meeshan kusoo jira idinku soo duulay oo buurtan hoosteeda safxu jabal waa asfalu jabal ama cabdigiisiba bal markaas halkaa idinkuma sugan dee digtoonaada oo taas aan idin ma iga rumaysan lahaydeen ayuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley musadiqiyana waa asalkii hore lafdigu akun waan u nasbisay akuntum musadiqiina lii bay ahayd asalka hore musadiqiina lii markii dee ya-dan markaas idaafadii iyobaa laamtii iyo nuuntii markaa nuuntan dee jamacaad la socotay ayaa bal matalan labadii markay wada goyeen baa ya-dii matalan musadiqiidan lafdiga la socotay iyo tii idaafada ya-lmutakalimkan ujeeda ayaa la isku idqaamo markaasa hadalku ta noqde akuntum musadiqiya qaaluu waxay yidhaaheen ma jarabna caleyka kadiban hayo waanu kaa aqbali lahaynoo anagu kumaanaan jarabin oo caleyka korkaaga kadiban wax been oonu kugu aragnay ma jirto macnaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyagii wuxuu qirsiiyey oo dee ay u qireen inuu weligii aanu been sheegin weligii aanay been ka maqal uu run sheeg yahay oo markaa dee ruuxa runta sheegana in la aqbalo weeye markaa dee kol haddii runtaydi idin caddahay warkan aan idin sidaa weeye aqbala oo rumaysta waana kaa ay u qireen in weligii aanu rasuulka ilaahay been sheegin dee haddaanu weligii been hore u sheegin arrinkan weyne weliba ilaahay ka sheegayana been kuma sheegayo weeye oo markaasuu qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi fa inii anigu nadiirun waan digayaayo oo anigu waxaan ahay ku idin digi lakum idinka nadir macnaa mundir weeye bayna yaday cadaabin shadiidin cadaab daran hortiisa ayaan idinkadan macnaa aan ahay mid idin digaya oo cadaabkaasoo haddaa iimaan la iman weydaan idin heraya dee waxa weeyaan kii adduunyo kii aakhiraba kaas baan anigu idinka digaya ama dee waa kii aakhira cadaabkii shadiidka ahaa baynadana bayna yadayna kolley darfi nadiirun tii bay u tahay hadal yaroo waa si guud buu wax inoogu tarayaa had iyo goor waa kelimo soo noqnoqota tibi imaamka la yidhaahaa uu leeyahay ayaa wuxuu leeyahay imaka bayna yadaydan ama yadayi iyo bayna yadayhi iyo waa cibaaro had iyo goor aynu aragno soo noqnoqotee macnaheedu waxay la mid tahay un qudaama ayay la mid tahay qudaamay la mid tahay marka la yidhaha waa hortii un bay markaa macnuu noqon labadiisa gacmood hortooda dimakan ama dhexdoodu waa hortiisa uno waxaanu isaga cibaaradiisa ahayd lanna kula man yakunu qudaama axadin yakunu bayna aljihatayn asaabiqatayn alyamiini washimaali ruux kasta oo ruux hortiisa taagani wuxun buu markaa ku toosnaanayaa jihadan ka horeysa labadiisan gacmood midigtiisa iyo biixidiisa sanbaa deete bayna yadaya ay u timaadaa ama bayna yadayhi ay uba timaadaa bal macnuu taas bu weyn qaale wuxuu yihi ibnu cabaas baa odhanaya isagoo dee ciddii uu kaba soo naqlinaya waana maraasishii saxaabada saan yidhi faqaala abulahabin ba wuxuu yihi oo dee ibnu cabaas iyo rasuulka ilaahi ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh adeerkood ah taban laka macnaa hanaag iyo khasaara kuu sugnaaday waa intaan cid kalaba hadlin buu isagu hadlay ama jamactana miyaanadna soo ururin oo ilaa lihada kaa un mooye wax kale miyaan noo soo ururin waxaad noo soo ururineysay ma intaasun bu ahaa wax kale aad moodayna inaad noogu yeedhaysa waxaad noogu yeedhay eed isugu kaaga soo aad soo nagu soo noo soo ururisay ma arrinkaasun baaba taas buu yihi uma qaama uu kacay abudahabo halkii buu kaba tegay dee dadkina kaba dareere fanazalat hadihi suuratu suuradan baa soo degtay tabat yada abi lahabin waqad taba kada qara'ada acmasha ilaa akhiri suura macnaa suuradan dee isagaa yidhina taban laka ayuu yihi ilaah baa subxaanaه watacaala soo dejiyey suuradan dee ilaahay yihi tabat yada yada abi lahabin wayo macnaha dee kolley labadiisa gacmoodna waa cibaara can jumlatii bay tahay had iyo goorba acmaasha ayaa waxaa lagula yimaadaa gacmaha lagulaba yimaadaaye ee waa halaagsameen oo way khasaareen gacmihii abi lahab ma abi lahab oo dee waa taba weeyaan oo ta hore haddii jumla ducayaa laga dhiga tan dambana khabar bay noqon lakiin cibaarada maxay noo taala waqad taba marka wuxuu leeyahay raawiga xadiidka warinayey kada qara'a alacmashu acmash wuxuu aqriyey halkan waqataba kollay qiraa'ad sabciye a maaha qiraa'adkii inoo tawaaturtay maaha qira'adii sabciyada ahayd waa tabat yada abi lahabin wataba taasba weeye halkana imaam nawowiyo de waxay leeyihin isagaa qira'adiisa ayada lakin xaafid muxajar si isagu bal halkan uu yar taxriiriyo acmash isaga tan hagaag loogama soo naqlin muqri'an u ahaaye lakin ibnu mascuud baa aqri'i jiray oo isaguna xaakim un buu ahaa qira'adii ibnu mascuud bal masalan uu soo naqlinayo ama uu si kuba aqriyay ee bal waxa weeyaan isaga adigu maaha dee quraadan ama qira'aadkan inoo tawaturtay maaha wali axaadiisu way noo socotaa xadaثna وxadaثna abubكر بن abي شhaybta وabو qrayb qal xadaثna abu mعaawiyaةa can الacmaشhi bhada الإsnaadi waa isnaadkan acmashuu kaba warinaya isagoo taabiciya can cmr bn murata can sacيid bn jubayr waa laba taabici oo kala kasii horeeyey can ibn cabaasin qaala waxaanu yihi sacida rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulki ilaahay baa wuxuu fuulay data ywmi الصفا faqaala wuxuu yihi ya صباxa markaa fahatafadiya baa ka yar maqan iyo xataa sacide bal masalan lafdiga xataa iye lakin waa xadiidkii un binaxwi xadiidi abi usamata abi usame xadiidkiisii wax laba mid ah ama naxwigii ah abu samana acmash isaga kaba warinayey maantana acmashyaa kaba warinaya abu mucaawiya asxaabtiisii waaweyneyd kaba mid ah ayaa kaba warinaya acmash haddaba abu mucaawiyana acmash wuxuu kaba wariya xadiidka imakaan kaba soo baxnay abu usama uu kaba warinayey acmash wax naxwigii ayuu kaba wariyey walam yadkur laakiin muu sheegin nuzuul alaayati waandir cashiirataka alaqrabiina wuxuun buu kaba bilaabay rasuulka ilaahi baa maalin safo fuulo taas iyo de ilaa suuradan kale tabat soo degitaankeedii wey kolley waxay la tahay macaanida axaadiisani way noo wada caddahay rasuulka ilaahayna markii dee la amray inuu cashiiradiisa u dhow iyaguna cashiiradiisii bay si guud u wada ahaayeen dee si uu bal amarka uga fuliyey iyo dee umuurtan kaloo ah welibana waa axaadiid kalena way noo dambeeyaan oo noocooda dee adigu macnahooda lehiye ruuxan dee ruux qaraabadii ama ruux dee fiican qaraabanimadiisaasi inaanay ruuxii qariibkiisa ahaa haddaanu dee camal saalix iyo iimaan lagala helin utarahaynoo dee sidaa daraaddeed baaba waxa weeyaan dadkii kuwii uguba dhowaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa adeeradii waa abu aalib iyo abulahab iyo markay iimaankii kuba raaci waayaan ahlu naar bay u noqdeen dadkii aad iyo aad ugaba fogaana markay raaceen dad kuwa ugu dhowaa awliyadiisa ay u noqdeenba weeye axaadiidna kolleytay nooguba sugantaa weeye walina axaadiid noocaasa waaban haynaayo axaadiid abu aalib kuba tacalluqsan waabatan baabu shafaacaةi الnabiyi slى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi shafaacadiisi l abi aalibin abi aalib uu shafaaco qaaday maxaa shafaacadiisa ahayd dee abu aalib kol aduu gaalnimo ku dhintay saynu soo maray ilaahay baaba soo dejiyey inaka laa tahdi man axbabta rasuulka ilaahi ku yihi e waxa weeye waa in xagga marka leega cadaabkii wixii uu taray daraaddeed in laga fudaydiyey uun oo dadkii kale kufaarta ah ee naarta galay naar kamaba baxaye ayaanu la cadaab ahayn weeye taas baa shafaacada rasuulku ay tahay waana wax isaga u gaaraba iyo watakfiifi canhu fudaydintii cadaabka laga fudaydiyey bisababi bisababi rasuuli الlahi salى الlahu عalيyه wasalam waxadaثna cubayd لlahi بn cmar alqawaaririy وaمحamed بn abi bakri اlmqadamiy وaمحamed بn cabdilmalik اlumawiy waa saddex nin ba ama saddex sheekh buu muslim ka wada warinaya kolley labada hore horeynu usoo aragnay moxamed ibn cabdilmalik ibn abi shawaarib oo abishawaaribkaasna moxamed ibn cabdillaahi la odhanayey ayaa isaguna halkan cusube de waa ninkaa sheekhyada muslimkaa mid ah waxa weeyaana bal matalan hiqada ah qaalo waxay yidhahdeen xadaثana abu cawaanata can cabdilmalik ibni cumayri can cabdillahi bn اlxariث ibni nawfali can alcabaas ibni cabdilmuطalibi anahu qaala cabdilmalik ibn cumayr iyo abu cawaana wadax ibn cabdillaahi lyashkurina horeynu usoo aragnay abu cawaanahani waa wadax ibn cabdillahi lyashkuri lakiin isaguna waxaa cusub ninkan oo hiqo oo qiimo badnaa cabdullahi ibn alxariث ibn nawfal waa nin aalkii rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba mido waa cabdullahi ibn alxariث ibn nawfal ibn alxariث ibn cabdilmuطalib weeye oo xariث ibn cabdilmuطalibna waa mala dadkii ugu waaweynaa abu cabdilmuطalib dad ku dhalay marka nawfalkan iyo xaris labadooduba asxaabtii rasuulka ay kaba mid yihiin xaris iyo nawfal oo dee nawfalna nawfalkaas baa rasuulka ilahi ilmaadeen ruma ay ahaayeen aad hawgaba weynaado ama raggii reer bani hashim ee islaamiy ninkii ugu weynaa weeyaane nawfal ibn alxaris ibn cabdilmuطalib xaariskuna waa saxaabi bal cabdillaahi waxaa la yidhaha ru'yuu leeyahay macnaa rasuulka ilaahay xayaatadiisiibuu dhashay waa loo keenay oo rasuulka ilaahay baaba taxniik ama uga sameeyo waa taabici weyn markaas oo waxaa dhashay hinda bint abi sufyaan oo umu xabiiba ramla bint abi sufyaan walaasheed ayaaba dhashay oo waa nin markaa haddaba adigu waxaan leenahay hiqa ahaa oo qiimo badnaa weeyaan oo babba ayaa lagu naanaysi jira waxaa dhici karta inuu laso gaba timi hooyadii markii uu yaraa ay ciyaarsiinaysay laftigan de malaha isaguna macnu iskaba yeelanaya luqadii ay ku ciyaarsiinayso launkixana baba jaariyatan khidaba fuqu ahla baka bal matala marka cabdillahi ibn xaarisa taas weeye ibnu xibaan baa waxaa kaba dhacay in dee abwo iyo kole sideetanadii meeshaasaa hanfi uu ku dilay ninkan asamuum oo dee dhulkuna aad bu ukulul yahay raaxada imika loo haysto lama haysan kolley taasoo abwa nawaaxideed lagu aase laakiin culimadu waxay idhaahaan waa inan uu dhalo cabdullaahi la idhahaba arrinkaasi uu kuba dhacaye laakiin saa ibnu xibaan dee hiqaadkiisa dhacday maaha o isagu mar dambe isagoo xajaajkaba tegaya waktiyadii ay ibnu ashcaf fidnadiisii dhacday ayuu malaa nawaaxida cumaan iyo isagoo xaggiisa kaba cararay kuba dhintay cabdullahi ibn xaarita waa nin hiqaan leenahay annahu qaala wuxuu yihi de kitaabkana axaadiis kala duwan buu kuba leeyay saxiixa kalena waa ku leeyahay annahu qaala ya rasuul allahi cabaas baa ku yihi rasuulkii ilaahay hal nafacta ma anfacday abaa aalibin abaa aalibi shayn abaa aalib wax ma u tartay oo wax ma ku anfacday fainahu abaa aalib kaana wuxuu ahaa yaxuutuka midku ilaaliyo weeyo ku xafido ku daafaca wayaqdabu laka adiga daraadaaba u cadhoonayo dee kolley waxaan filayaa cid ay inaga inaga mid ay kaba qarsoon tahay abu aalib ilaa rasuulki ilaahay markii cabdulmuطalib dhintay iyo markii dambe laba soo diray ilaa uu kaba dhimanayey xaaladiisu say ahayd iyo in loo mari la'ahaa in rasuulkii ilaahay kii difaacaya ama lagagaba baqanayeyba uu ahaa taasba weeyo kolley ashcaartiisii jaanibkaa kuba tacalluqsanayd ma qasiido dheer oo u leeyo ibnu kasiir bidaayihiisa iyo iyadu wuu dhantay markuu soo aroorinayo boqol beyt kaba badan iyo waktiyada arrimu ay aad u adkaayeen iyo kolley waa waxyaalo aad bal matalan waa xagga marka la eega difaaciisi iyo xiyaadadan imaka amaxa dee uu sheegay inuu ilaalin jira u daafici jiray taas bay ahayd de cid kastana waa kii rasuulka ilaahay uga gooyey la galay shacbi abi aalib haddana dee ilaahay subxaana watacaala xikmadii ayaanu iimaankii ama anu rumayn isagoo dee inuu xaq yahayna garanayey oy u muuqatay taasi oonay kaba qarsooneyn waana ti aan soo maray markii rasuulka ilaahay inuuba yimi markuu sakaraadkaba ahaa laakiin dee uu noqday wixii uu markaa kuba dhintay wa calaa millati cabdilmualib si u yidhi ba qaala wuxu nacam ha rasuulka ilaahay ha waxbaan u taray buu yidhi oo huwa isagu fii daxdaaxin waa naar yar oo khafiif oo intaa lugaha intooda hooson uhaysa weeye daxdaax asalka hore waa biyahan dee markaas aada u yare hadday qariyaanna ilaa kuraama iyo waxa ka hooseeya un gaadhaya ayaa daxdax la ydhaahaa waa biyaha adugu khafiifka aan badnayn ee intaa yare qadamka qarinaya ayaa daxdax lagu magacaabaa haddaba naar kooban oo intaa qadamkiisa un ka haysa jirkiisii kaloo dhami waa ufayowyo naartii ma gaadhsiisna walow dee aanu israa'iil cid baa kaa cadaab badan say noo soo socota taas buu kuba sugan yahay baa rasuulka ilaah yidhi walowlaa ana anigu haddaanan joogina ama aanan jirin oo aniga aanu markaa dee arrintaa uu taray ee uu rasuulkii ilaahay iyo nusradaa guudba u taray taasi aanay jirinna shafaacadan rasuulku aanay jirin lakaana wuxuu aan lahayna gaalnimu ku dhintay bal isagoo xaqii arkayuu u cad yahay oo inuu run sheegaya aanu haddana aqbalin fi daraki اasfali min الnaar ama fi darki اasfali min الnaar waa dabaqa hoose iyo darkiga hoose ee naareed ayuu ku sugnaan lahaa halka ugu hooseysa ayaabu geli lahaayo dee waxa weeyaan xaqii oo u arkayo u muuqdo oo uu si cad ugu muuqdo inuu run yahayna uu garanayo ayuu haddana aqbali waayo u raaci waayo markaa meesha ugu hooseysa ayuu geli laha kolley darki iyo darak labada luqaba oo laba luqo fasixu sheekhu halkan ahlu luqi inoogaba soo naqlinaya qur'aankana labadabana waa la aqriyey fi darki iyo fi daraki labadaba waa la aqriyey de adraakiyana waa lagu jamciyaaba waxaanay tahay waa xagga hoose mar dhaadhaca hoose daraka laguba magacaabaa marka waa jahanamo qacrigeeda iyo halka ugu hooseyso de waana meeshii ugu cadaab badnaydba de wixii sarena waata darajba ay kaba cabiraan xagga sare marka loo baxaye lakana fi daraki asfali min annar xdثna بن أbي cمر qال xdثna سفyان عن cبdالملك بن عمyر عن cبداللahi بن الحاrث qالa سمعت العباس يقول قلت yا رsuuل اللhi إنa أbا طالب أbا طالب kاna wuxuu ahaa يxuudka وينصرka midku daaفca ku ilaaliya kuu nusreeyo ayuu ahaa fahal nafacahu dalika arrinkaas iyo ficilkiisa fiican ee wax kastaba dee isagii xataa dhib kasoo soo gaadhaysayna ugu bedheedhayay taas oo kale cid kastaba uu gooyey wax mau tartay qaala wuxu uhi nacam haa wajadtuhu waxaan helay fii khamaraati min annaar waa isagoo mawjoodo naareed oo isaga qarinaya taas kuba sugan ayaan helayoo faakhrajtu dee ilaahay fasixii weeye idankii weeye rasuulka ilaahina waa shafaacadii waan soo saarayo ilaa daxdaaxin cadaab yaroo kooban mee waa gaalo markaa cadaab kaba baxaye oo kooban oo intaa lugihiisa weliba qeybtaa yare ugu hooseysa un gaadhsiisan ayaan usoo saaray khamaraadna waxa weeye waa jamcu khamratin oo almucdamu min ashay se biyaha badan ee ruuxa dhici karta hafinayo o kale iyo baaba khamro lagu magacaabaa haddaba dee ujeedadu alxamdulilah yahdikum lah sala alaikum waxa marka ay tahay naar isaga wada qarinaysa daboolaysu ku dhex sugnaa waaba kaas markii dambena ilaah ba ka soo saaray shafaacadii rasuulka iyo de arrinkaa uu sameeyey baa cadaabkii lagaga fudaydiyey weli axaadiisna way noo socotaa waxadathanii moxamed bnu xadaanihi xadiidkaa waxaa igu warrami lay moxamed bnu xaatimin qaala xadahanaa yaxya bnu saciidi can sufyaana yaxya bnu saciidkani waa imaamkii qadaan weeye sufyaanna waa thawri un qaala xadaanii cabdimalik bn cumar cabdimalik bn cumar sanadkii horena waa kii nooguma sugnaa markii horena sufyaan ibnu cuyeyna kaba warinayo ibn abi cumar sufyaanku ka warinaya hore ee sanadka hore kusugnaa waa ibnu cuyeyna ee thawri muhayn kan dambaa thawri ah qaala xadaanii cabdullahi bn اxariثi qaala akhbaranii اcabaas bnu cabdilmualibi xa waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana wakiic can sufyaana waa sufyaankii dambe bihada اsnaadi can الnabiyi salى اllahu عalيyh wasalam binaxwi xadiidi abi cawaanata xadiidkii abi cawaan oo cabdimalik ibni cumayr kaba wariyey ayaa sufyaanu thawrina maanta uu kaba warinaya sufyaan ibnu cuyeynna hore ugaba wariyay cabdimalike ayuu cabdimalik ibn umayr kaba ibn cumayr kaba wariyay waa inta aan soo aragno waxadaثana qutaybat bnu saciidi qaala xadaثana laytun can ibni اlhaadi ibn اlhaadna waa yasiid ibn cabdillahi bn usamata bn اlhaad waana horeynu usoo maro waa sqaaru taabiciin عن cبد اللh بن خباب عن أbي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم dukira waxaa la hadل qaaday عindahu أgtiisa camuhu أbو طالبin adeerkii أbو طالب baa lagu hadل qaaday faqاala wuxuu hi لacalahu waxaa buu mudan yahay تنfachu inay wax u tarto شhafاacatي yومa القiyaaمaةi maalinta قiyaamaha dee kolleyna arinku waa dhacay oo waxaan uu rasuulka ilaahay rajaynaya waa ka axaadiiثa hore inay dee sugnaatay oo ay xaqiiqowday inooguba sheegay rasuulka ilaahay fayujcalu markaa waxaa la yeelayaa fii daxdaaxin daxdaax min naarin waa in yaroo khafiifoo naareed oo yabluqu kacbayhi ilaa kuraamihiisa gaadhaya oo yaqli uu karayo minhu waa daxdaaxaas waa naarta hadda intii kale oo dhan cadaabkii uma hayo laakiin haddana halkaa waxaa ka karaya sida dee biyo dad badan lagu fiday ay u faqfuqleeyaan u karaanay islaba rogaan dimaaqu maskaxdiisii isma laha cid baa kaa cadaab culus isagaana ugu cadaab fudud ba ciddaa ehlu naarka ah ee kufaarta isaga ugu cadaab fudud yaqlina qalayaanku waatana biyaha iyo waxyaalahaas oo kale kolley ficilkuna malaa luqa way jirtaa qaliya yaqla e laakiin luqa badan maahe waa khala yaqli oo kale oo abulaswad iducali ayaa beyd uu lahaay oo uu tan kuga sheegaya ujeedada luqada fasiixa isagoo taa kale ku dirinaya dee dadka fusaxadii inaanay kuma hadlin ولا أقول لqدر الqوم قd غلyت ولا أقول لباب الدار مqلوq ujeedada markan dheri iyo waxaa kaba hadlayo anugu ma oranayo nin فaصيxan aho غalyة الqدr maxaan ohan غalt الqدr baan oranaya غalya tqlى taas mana oranayo albaab markan sheegaya waa xidhan yahay مqلوq oo hulaaثi kama cabiraye maxaan oranaya albaabka مqلq oo muqlaq oo dee taas lakiin maqluuq wuxuu ka dhigaya iyadna luqa daciif o dee dadka aan in lama isticmaalo walaa aqulu liqidri اlqawmi qad galiyat walaa aqulu libaabi daari maqluqu bal markaa yaqli minhu dimaagun baabu ahwani ahli naari cadaaban waa baab kolley waana abu dalib un baaba xadiidku inooguma imanay ahlu naarka ka ugu fudud xagga marka la eego cadaabka xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna yaxya bn abi bukayrin qala xadaثna زuhayr bn mحamedi can sahyr bn abi صاalxi can النucman bn abi cayaaشhin عن أبي سعيد الخdري أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قاaل إن أdنى أهل الناaر أهل ناarka ka ugu ugu yar عadاaبا xag cadaabeed yntacilu wuxuu gashanaya بنaclayn waa dحdاxi un بنaclayna laba kabood oo min naari oo intaa laba kabood oo naare ayuu baba loo xidhaya yqli waa xaano karaya oo dimaaquhu maskaxdiisa min xaraaratin caleyh labadaa kabood xaraaradiisa walciyaadu bilahi tacala waa naarta iyo dee shidadeed waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana cafan qala xadaثana axmed bnu salamata qala xadaثana haabit can abi cثman الnahdiyi waa ninkii markii dhaweydan soo haynay cabdiraxman ibn mal can ibni cabasi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal ahwanu ahli naari ahlu naarka ka ugu fudud cadaaban xag cadaabeed abu aalibin abu aalib weeye waxa uu u noqdayna waa shafaacada rasuulki ilaahay waa waxa weyne uu qabtay taasba weeya wa huwa isaguna muntacilun wuxuu gashan yahay binaclayna laba kabood oo ayuu gashan yahay oo naar ah inta kale laakiin waa fayowdahay yaqli waxaana karaya oo minhumaa ay min ajrihimaa labadaa kabood ee cadaabka ah sababtood dibaaqu maskaxdiisa isma laha siay noo soo socota cid baa kaa cadaab adagba maba laha isagaana uga cadaab fudud weeye kollay axaadiistii hore iyo axaadiisana waxay dee noo cadaynayaan waana sian hore usoo maray oo ah abu daalib gaalnimuu kuba dhintay maa shahaadan ee rasuulka ilaahayna siaan soo marnay walow maanta isagu shafaaco khaasa uu helay haddana naartii kamuu bixin aad baa looga fudaydiyey oo marka qaraabada qariibku dee haddii aan iimaankii iyo camalkii saalixa ee taasi jirin ruuxii kuma badbaadayo oo kale bal taas iyada waa mid weeye dee waana taas waxaana iska jirta kolley xaafid xajar baa aada uga tatabucay kitaabkiisa khaasatan alisaaba tarjamada abu daalib markaa uba dhiganayay waayo bacd araafida ama iya dee barhkoodna mala mu-alafaad gaaray alifeenba oo ay leeyihin waa badbaadayaayo waxyaalo iyo aahaaray urursadeen iyo waxyaalo aan axaadiistan dee wax lasoo baaldhigi kara iyo ahayn iyo iyagoo dhi markaa dambe xadiidkii aynu soo maray ee rasuulkii ilaahay uu ugu dambeyn ku yihi huwa calaa millati cabdilmuطalib ayaa ugu dambayna dibnihuu dhaqdhaqaaj cabaas waa udheg raariciyo markaasuu maqlay isagoo laa ilaha ila lahu yihi oo bal markaa taas oo kale dee kolley waxaana sheeca bal taas iyo raafida hadday tahay lakiin qolooyin waxaan filayaa sheekhan dee macruuf malaha oo xerihii agtoodu macruuf ku ahaaye dee imaka xernimadeena way suusho malaa cid taqaanaa mama jirto daxlaani ajrumiga sharxiisiiyo dee kolley malaa dadkii dabaqadaydi wixii nagu dhawaa oo markaa ajrumiga la akrista waa sharxiisa la akrisan jiray waayo waa la akrisan jiray uno daxlaani baa taasoo sharaxa jurumiye oo kale in oo dee kolley muftigii makana waktigiisii ade intaan sacuudiga adi waa waktiga waxoogaa bay ahaydba oo kale waxaan filaya maan arage lakin inuu leeyahay asna almaطalib fi najati abi alib lakin waxaan leenahay waxyaalahaas oo dhan kolley dee manduumo soomaali agteedna iyadna wada dee macruuf kuma ahayd oo daybatulqaraa la odhanayo oo hamziye ahayd malaha kumbayd baabay ahayd oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalam ay umuurahaasoo dee nin macruuf ah yusuf nawhani lahaayo ragga qaarkood way xafidsanaan jireen ba waktiyada qaarkood waa rag baa korkaahi jiray oo de waana janib siira iyo shamaail iyo umuuro filaya iyadana dee wayo kolley agteedna waktiya qaarkood de imaka raggii horea dee kolley garanayo taas oo kalena way meel ay kuwa soo arortay isagoo dee kusoo dariya sida wax cabaas wax maqashiyo kale lakin waxaasoo dhan waxaan leenahay wax alla wax ka jira ma jiraan waa tan nusuustii rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh sugnayd kale xafn xajarna si fiican bu alisaaba markuu waxyaalaha ay qolooyinkaasi daliishadeen oo dhan dee daxlaanigan iyo waa nin dambe lakiin qolooyinka kale sheecada ahaa iyo tatabucay ahaarta iyo riwaayaadka iyo meelihii iyo taxriir iyo taxqiiq aada u fiican buu ku leeyahy lakiin waa kitaabka alisaaba fi tamyiizi waa bayn asaxaabi ee kutubta asxaabta rasuulka kala hadasho dee kitaabka ugu weyn uguna taxriirsan uguna mudanba weeye bal waxaan leenahay axaadiis waa taa inoo wada cad waxyaalahaasna waa hadalla laiska yidhi un bay noqonaysaa muxuu yihi markaas in xad wahuwa muntacil min yaqlin minhuma dimaaqu wa xadaثna mحamed بn الmuثanى وبn bashاr wlfd بn الmuثanى qala xadaثna mحamed بn jaعfari qala xadaثna شhucbaة qala samictu aba isxaaq wasabici yaqulu samictu نucmaan bna bashiri yakطb wlxaal huwa yaqulu isagoo leh uu khudbeynayey abu isxaaq asabici baa ka maqlay samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yaqulu rasuulka ilahi baan maqlay xaal uu ku qowlayo ina ahwana ahli naari ahlu naarka ka ugu fudud cadaaban xag cadaabeed yowma alqiyaamati la rajulu nin weeye tuudacu la dhigayo fii akhmasi qadamayhi labadiisa qadam rays magaadhadooda kollay dee kabahan iyo daxdaaxiyana waa inahay qabanayaanuune halkaa rays magaadhada waa meeshan yaree godan ee lugta markaan dhulka saarno aan dee dhulka gaadhin taasba weeyaan bal halkaa rays magaadhadaas waxa weeye ayaa eyar godan ee lugta qadamka ah ayaa loo dhigayaa jamratani laba xabadood oo dhuxolo ah yaqli minhumaa dimaaqu shidada kulaylka ay leedahayna maskaxdiisa ayaa karaysa isma laha cid baa kaa cadaab fudud kaasaa ugu cadaab fudud waana kan xadiidka riwaayadkiisi midka waa midi وxadثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna abu usamةa عan الأعmaشh عan أbي isحاaq عan النعman بn bashيri qala أnahu qala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasaلم waana صaxaabi aad u yar oo hiجradii dabadeed buu dhashay haddana waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiid inoogaba xafiday waana xadiidkii alxalaalu bayin alxaraam bayin saxaabigii warinayay imakana samictu rasuul اllahi waayo waxaa la yidhaahba ansaar marka la eego hijradii dabadeed waa ilmihii ugu horeeye u dhashay ee muhaajiriintana cabdullahi bnu zubayr baa u horeeyey oo de marka horena cabsi baaba gasho iyagaa yidhi waanu sixrimala yahuudiya oo waxbaba looma dhalayo oo kale oo aad baa loogu farxa la yidhaahaa dhalashadiisii markaa uuba dhashay abina waa saxaabi bashiir ibnu sacd qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam ina ahwana ahli naari ahlunaarka ka ugu fudud cadaaban man lahu waa ruux ugu sugnaaday lahu isaga naclaani laba kabood iyo waa shiraakani laba sun waa sunkan halkan qadamka korkiisa qabanaya shiraak lagu magacaabaa waa laba kabood buu xidhay oo min naari naara ee ina halka dhexushi rays magaadhadna waa farqi saas oo udhexeeya ma jirto waa intan qadamka ayuunba cadaabku ka hayaa weyo ka asiibaya yaqli minhuma dimaaqu kamaa yaqli su u karaya almirjalu waa qidriga waa dheriga ma yara isagu ma ictiqaadinayo oo ismaba laha ana axadan axad ashaddu minhu cadaaban inuu ka cadaab badan yahay wainahu la ahwanhum cadaaba allahuma acidna minha waana ninka ugu cadaab fududba weeyaan oo waana taa xadiidkii ibnu cabaas aan kuba soo aragnay ahwanu ahli الnaari cadaaban abu aalibin waa isaga baab daliil calىa ana man maata calى اkfr laa yanfachu camal wuxuu u baabaysan yahay wixii u daliil ahaa ruuxa gaalnimo ku dhinta inaan camal waxba uu markaa sameeyey aan waxba utarayn waqadimna ilىa ma camiluu min camali fajacalnah habaa mansura ilah baaba yidhi waxay hore u sameeyeen oo dhan waa kaas waxaan kaba dhignay habaa mansura kol haday gaalnimo kuba dhinteen xadaثnي abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xafs bnu kiyati can dauda can shacbiyi can masruqin daud ibn abi hindi weeye shacbina waa waxa weeyaan waa sharaxiil waaw can masruqin can caaishata qaalat qultu waxaan idhi yaa rasuul اllahi rasuulkii ilaahay ow ibnu judcaana ina judcaan ninkaa la odranayay de waanaan macruuf ahaa cabdullahi ibnu judcaan waxaana aniga sharaxayga dhacay dee ma garan kara kuwa kalena inuu dhace wa kana min bani tamiim ibni mura kollay dee dabcadeyd isku dabacad manihin baan filaya lakiin markuu ninkan kasoo waramayey in aada u deeqsi badan buu ahaa xataa wuxuu soo sheegay xeedho weyn oo weyni waxa kaba qabta xataa waxay sheegaan ninka faraska fuushadna gacanta waa gaadhayin marka la buuxiyo oo kaleo salaanbahba loogu fuulayay oo kale marka mala wax lagu gurayo taas iyabuu diifaanta iyo martida u samaystay waxaa ii dhacday man uga jeeda wa kana min bani tamiim ibnu mura cibaaradaa tamiim kolley waa aniga kitaabkayga kolley waana khada un madbacadeed weeye ee sawaabku waxa weeye min bani taym tamiim reer baa la idhaha reer najdi degi jira tamiim la idhaha aada uma badnaa lakiin jiribkan abubakr iyo caaisha iyo waa jiribkoodii taym ibnu mura la yidhaahaa oo waxa weeyaan taym ibnu mura ayaaba la yidhaha marka intaa tamiimka de nin kuwiinana waa arki kartaan hadday dee taasi dhacday lakin kayga ayun baabay dhacday taym ibnu mura haddaba maxay ibn judcaan kaana wuxua fi ljahiliyati yasilu raxima qaraabada waa xidhiidhinayay wayudcimu miskiina ruuxa bahana waxbuu siin jiray fahal daka naaficu bacnaa acmaashaa fiican buu la iman jiray taasi wax ma u taraysa qaala wuxuu uhi laa yanfacuhu maya ma anfacayo oo de waxa weeyaan waana dhawaayo dee rasuulka ilahi ba si fiican buu usoo gaadhay inahu lam yaqul ma odran yowma maalin rabbi kfir lii khadiati yom din macnaa bacti ma rumaysnayn gaal buu ahaa taasuu kuba dhintay ma odran ilaahow maalintaa qiyaamo io dembi dhaaf marka waxyaalahaasi waxba uma tarayaan oo naartii kama saarayaan horta gaaladu way kala cadaab badnaanaya waa ta abu aalib baan aragnay wax maanico kusugaana ma jirto dembiga aan kufri ahayn ee kale inuu waxyaalo kale lagaga daadiyo umuuraha caynkanas rasuulku siduu inoo sheegay salawaat ullahi wasalaamu aleyh fiicane ruuxan gaalkii samaynaya addunya wax lagu siiya oo addunya looguma qadimaa bal markaa laakiin kol haddii aanu muwaxidnimo kuba dhiman naartii kama baxayo weyo taasi acmaashiisaasi waxba uma tarayso baabu muwaalaati اlmuminiina wamuqadacati kayrihim wاlbara'ati minhum wuxuu baabaysan yahay baabu mulaawaati muwaalaati اlmuminiin dadkii muminiinta oo la xidhiidhiyo wa muqadacati hayrihim kayrkood oo la gooyo iyo wاlbara'ati minhum ciddii aan mu'miniin ahayn dee laga beri noqdo xataa qaraabadaadii haba noqoto weeye oo waa taa xadiidku way noo soo socotaa rasuulka ilaahiyna waa kaa qaraabadiisii u dhaweyd lahaa xaggaa waxba idinkama tarayo haddii ruuxu dee in markaa isagu aanu mu'minba ahayna ruuxan dee shaqo iskuma lahaba weeye oo dee beri bay kala yihiin haddaba in la gooyo laga beri noqdo dadkii mu'miniintaana haba fogaadeena la xidhiidhiyo taas buu baabkeediya xadathanii axmed bnu xambal waa imaamkii weynaa kolley waxoogaa axaadiisana kitaabka oo kuleeya mala sodomeeye sheekhu kaba wariyo xadaثna mحamed بن جaعفr qala xadaثna شhuعbaة عan ismاعيل بn أbي khاalد عan qaysi عan cmr بن الcاaص qala anahu qaal kolley mحamed بn jaعفr waa gundar shucbana waa taas oo de isaga waa dadka axaadiistiisa oba yaqaanu kaba midyo sanado aada u badan hooyadii baabu qabo malaa labaatan iyo sanadoodba waa og joogay un waxaana xaafid بن xajar yihi asxaabtii shucbo aad iyo aad u badnayd xadiidkani isaga dariiqiisa un baabuu lagaba wariyaa nin dee daciifa un baaba dariiqiisa ila cid kale la wadaagsatay maba jirto ismaaciil ibn abi khaalid waa taabici qaysna ibn abi xaazimna hore inuu soo maro waa ninkii aan soo nidhi taabiciinta marka la eego dabaqada koobaad waa dadkii tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay marka kaasna waa isagoo keliya cid kale lamay wadaagsan ragga kale mid dee intaa in ka yar tobanka lamay wada kulmin isagu laakiin tobankaba waa la wada kulmaysaa dee waxa weeyaan xaakim xoogaa buu tiriya laakiin midna culimadu taa way ku wada diideen waxa weeyaan isaga un wadaka qaysun ma lahu nadiru sida u suyuudi alfiyadiisa kuma yidhaaho muxuu yihi can camr bn cas halkan kale xaafid bn xajar baa xadiidkan markuu qabanayo o kale waa faa'ido aada u yar muhim ahayd oo wuxuu horta yidhaahaa qays ibn abi xaazim bukhaari iyo muslim xadiid uu camr dee ka hore inu soo marru kaba warinayo jariir iyo uu kaba warinayo laakiin xadiid uu camr ibn اlcaas kaba warinayo oo bukhaari iyo muslim kuma sugan xadiidkanaa jira macnaa xadiid labaad oo qays ibn abi xaazim uu camr ibn caas kaba warinayo ma jiro haddana faa'ido kaleu raaciyaayo camr ibn caas axaadiidooda saxiixeyn kuma sugan oo dhan buu meesha kuma khulaasay oo fatxi oo kale xadiidkan waaba kan xadiid kale oo bal matalan laba xadiid oo kalena saxiixeyn waa ku leeyahayo bukhaariya muslim ba ay wadaagsan ayu rijaali axabu ilah kale manaaqib weeye oo rasuulka ilaahi weydiiyey ragga yaad uguma jecesho abubakr rasuulka ilahi yihi iyo xadiidkan shahiirka ida ijtahada alxaakimu bal matalan taas oo fa asaaba intaas xadiidkaasna isagaa warinayo waa bukhaariya muslim saddexa xadiid bukhaari uu ku leeyo mucallaqina waa jira almabcath anawowi iyo mid kaleo tayamum ah muslimna xadiida suxuurta ayuu ku leeyay intaas baa camr bnu caas wax axaadiida saxiixayn ugu sugan waa faa'ido yaroo muhimo xaafid bnu xajar halkan oo kuba qabta de halkan baabkeena waa xadiidkan markuu qabanayaan ujeedaa un oo kuba qabteen waa bukhariya muslim wuxuu kuba lahaaba qaala wuxuu yihi markaa camr bnu caas samictu rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi baan maqlay yaqul xaalu ku qawlay may jihaaran isagoo caddaysanaya aan qarsanayn hayra sirin arrintu aanay hoos inuu leeye aanu ahayn waa ku dhawaaqaya ma qarinayna waa faafinayay muxuu lahaa alaa hooyay ina ala abi yacni fulanan ruwaadda qaarkood baa halkan laba yimi kolley malaa waa nooc yar qarin uun oo ama fidno kacab cabsigeed inay fidna kaba ratibanto ama dhibin ruuxii ay ugaba timaado ama wuxuun baaba dee tan loogaba tegay ee barhkood baaba yidhaaha wuxuu ujeeday rasuulka ilaahi ama xadiidku ah xakam bn abilcaas waxyaalo kalena waaba la yidhi ala abi aalib oo kale iyona waaba la yidhi macnaa qolooyinkaasi waxa weeyaan manaa lakin macnaha xadiidku inoo xambaarsanya de waa ta aan tarjamadaba ay nooguma sugnayd imakanaan yar sii caddayn doone rasuulka ilahi wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ina ala abi yani fulane laysuu leeyi biawliya aniga awliya iima aha oo macnaa waa wixii dee haddii bal matalan aan mu'miniin ahayn ee dee qaraabadiisaba aha dad kuba dhow ahaa haddii la yidhaaho xakam bn abilcaas waa marwan iyo abi o de waa reer cabdishamsiya aad bay isugu dhawaayeen cabdimanaaf bay isugu imanayaan haddii bal matalan de waxa weya cid kale laba yidhahn waa dad ka adigu uba dhow uun aniga kol haddii aanay iimaan laba iman islaam aanay laba iman awliyadayda iyo kuwaan xidhiidhinayeen tawaliyayo ma aha anigu inamaa weliyi aniga weligeyka aan isagu xidhiidhin aan isagu tawaliyaya allahu ilaahay weeye wasaalixu lmu'miniina iyo mu'miniinta kuwoodaa fiic fiican oo bal matalan taa weeye bal xadiidka markaa waxay noogu sugan uun ee ruuxa qaraabadiisan isaga u dhow haddii dee iimaan aan lagaba helin ama jaanibkaas oo kale waxa weeyaan diintii baa kala goysay diintii baa kala reebtay marka in dadka caynkaasa laga beri noqdo oo laba gooyo ciddii kale dee mu'miniin ahaydba inkastaba haba durugsanaadeenna iimaankan iyo islaamnimadan iyo salaaxoodan kale laguma xidhiidhiyo bal taas weeye oo bal matalan taa wixii waana tarjamada ti inooguba dhigtay rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu aleyh taas buu xadiidka inooguba caddeeyey babu daliil calى dukuuli dawaafa min almuslimiin aljana bغayri xisaab wallah subxana wa taعala aclam